waaan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda ee redio berula waxaana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo cumar ameerika toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda ee redio berula waxaa marti ku ah cabdicasiis ugaas xasan oo ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan waxa uuna inooga warrami doonaa kaalinta ay ka qaataan horumarinta nabadda ugu horreyn cabdicasiis kusoo dhawow barnaamijka horumarinta nabadda ee radio berula inagoo kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ah marka horese waa maxay nabad nabad runtii haddii laga sheekeeyo waa qeyb aada ugu muhiimsan nolosha maxaa yeele nolosha haddaysan nabad aysan lahayn nolol ma jirto waagii burburkii dowladiisii hadbare ee kolley adigu nin yar aad ahayd ama maba aada soo gaarin xaqiiqda nabadda waxay tahay ninkii xilligaas soo gaaray ayaa wax ka sheegi karo qofka askariga ee boliiska wuxuu wadan jiray ul labadii isdagaasha ulba ninka askariga uu ku kaxayn jiray oo saldhiga uu ku geyn jiray labadii haddii alla kuuroon yahay wax isku qabsadana nin askari ul wataa u imaa jiray hadda alla kuran wada jiro gey jiray meesha xaqiiqdii amni wanaagsanaa la haystay hadduu qofka baadiye jooga haddii belo joogaba si xor ah ayuu dee u kalsoonay naftiisii haddii xagga aqoonta nafteedii iyo waxbarashada nafteedii qeyb weyn ay ka ahayd nolosha nabadgelyada tusaale ahaan qof waxaa jiro meelo tuulo fog waxbarashada kasoo aado oo magaaladii waxbarasho u yimaado magaaladii iyo tuulada xilligaasi haddii alla kuuroyahay amni iyo nabadgelyaha ka jirta qofka waktiguu rabo hadday naag gabar tahay iyo haddii wiil yahay waktiguu rabo qofka socon jira laakiin hadda waxaa laga yaabaa inuu qofka waktiga rabo u socon karin inuu qofka keligiis hadduu meel kusoo aado nafteedii laga qaato waxaas wata ama moobeeladii laga qaato amaba jirdil loo geysto taasna marka amniga iyo nabadgelya darada keentay kol waxaa intaas noo sii dheer oo amniga nabadgelya darada hada sii kordhiyay dagaaladii sokeeye dadku markii qabiilbe qabiil qabiil uu isu dilay oo hadda alkuni codadii colaadii ay sii fogaatay oo la kala aamin baxay oo hadda allakuuro yahay jifa jifa liisu qabsaday xaqiiqdii waa aada iyo aada loosii kala fogaaday ay nabadii usii dheeraatay waa ku dheeraatay hadda alla kuuroon yahay odayaashii dhaqanka ahayd ee nolosha xilligaas qeyb ka qaadan jiray xagga nabadda waxaas u sahli jiray xagga nabadda u sahli jiray dowladda xilligaas isned isneed maxaa yeele ninka nabadoonka nin cudad cudad iyo awood buuxda lehbuu ahay beeshiisa dhexdeeda qofku xilligaasi oo dee uu dhaliilana markiiba hore ka xeli jiray hadda nabdoonkii nabadoonkii nafsadiisaas qofkii waa hugeysanya qorays haystaa dee siduu raba oo lama dhaqmi nabadda faa'iidooyinkeeda maxaa nooga sheegi karta faa'iidadeeda horta waxaa waxaa lagu heli karaa waxyaaba fara badana horta lagu heli karaa nabadda kow waxaa ka mid ah in magaaladii ay dhisma dib u dhis uu ka bilaawdo dhisma ka bilaawda in cid kasta oo ama dibadii joogta ama gobol kasta joogta kusoo dhiirta inay maalgashi ku subsato waxaa kaloo laga heli karaa in cid kasta oo xirfad leh ay xirfadeedii keento haddii ay tahay xirfad ganacsi hadday tahay xirfad shaqo hadday tahay xirfad nooc kasta ay tahay inuu qofkii la yimaado oo bulshada xirfad ilaa wax walba bulshada u baahan tahay kadibna magaaladii ay karaar qaadato oo magaalo dhammaystiran oo adeeg kastaba laga helayo ay noqoto taas marka waxaa sahlaa oo sababaa nabadgelyada marka nabadgelyada waa nolosha qeyb aada ugu muhiimsan waa nabadgelyada haddii marka aan nabadda xoogga saarno oo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee isdilay ee isbarakiciyey ay dib caqligoodii iyo da-alla kuuroo yahay damiirkoodii dib usoo xishtaan bacdama hadda dhalinyaro badanoo wax baratay ay jiraan oo qabyaaladii iyo qabiilkii aan dadka kala fogeeyey si aan ula dagaalno haddii taas aan ku guulaysano oo raggii dhalinyaradii wax baratay ay isku dayaan in fikirkaas iyadaa ay suuliyaan oo qabyaalada aan la dagaalno runtii magaalo kasta oo gobol kasta oo soomaaliya ku yaallo wuxuu noqonayaa gobol nimco iyo barwaaqo iyo horumar haddii xag tacab tahay iyo haddii xag xoolo tahay iyo haddii xag haddii warshado tahay dee gobol oo horumar weyn soo ku tallaabsada ayuu noqonaya hataa guurka macnaha marka magaalada ay nabad yeelato oo dhismo yeelato oo shaqooyin fara badana ka soo baxayo qofkii dhalinyarada dhalinyarada ahaa inuu ku hawoodo inuu guursado oo wax dhaqaalo uu helo agabkii iyo gurigii wixii dhiga lahay iyo wixii ducada ku baxsan lahay inuu u sahlanaata adag laakiin hadda qofkii asagaaba noloshiisii la daalaadhacaya ma awoodo inaas guursado badanaa gabdhaha waxay ku guuri waayeen ama gabdhaha badan soomaaliyeed hadda garoobada ay waxay u garooboobaan duruufaha nololeed waayo nololadaas duruufada noloshadeedna waxay ka abuurantaa amni darada iyo colaada iyo hadda alla ku yoroon yahay nabad la-aanta haa qofka marka wadankiisa nabadgelyo taallo oo dhaqaalihii as helo oo nabad nabad as ku helayo oo sin qabyaaladii iyo qabiilkii qofkii hadda waxaad arkaysaa nin weligiis aan colaad gelin xabad riidin ina hebel waaye ina hebel aan de ganacsi eh oo wax isku dayin wax bilaawda loo imaanaa bararaq la siinaa oo sababta lagu dili iyo wax isu dhinta as garanayn oo laleeyahay ina heer hebel heer hebel dili loogu aaray marka taas waxay sababtay nin kastoo aqoon lahay ama nin kastoo dhaqaalo lahay inaad meelihii nabad ku heli karo maalkiisi iyo naftiisi iyo awlaadii iyo sharaftiisa ay ku badbaadi karto inaas aado nin hadda hiiraan u dhashay waxaa arkaysaa boosaasa degay nin boosaas waxaa arkaysaa oo jawhar ku dhasho oo kismaayo degay intaas waa arkaysa ha meeshu inta ka baxa oo kenya tagaa arkay nin kenya ka baxo tanzania tagaa arkay oo muwaadin oo dhaqaalahaas uu la baxay gobolka meesha ka tagaa u bahan dad badan oo ehelkiisa oo aqoontii iyo xirfadii leh oo hadda shaqo uu abuuri karo ayaa waxaas ku ayaa waayay shaqadii
nin beeraley aa tahay bal ka beeraley ahaan kaalinta aad nabadda ka qaadataan maxay tahay maadaama nin odayana aad tahay oo beeraley in badan soo ahay beeraleyda badanaa dhulka ay beeraha ku yaallo waa dhul amni oo nabad ah oo badanaa dadka beeraleyda ah badanaa colaad qabiil ma ka dhexayso oo hadee alla ku yoran yahay wax colaad qabiileed oo hadda iyaga isku ugaarsadaan oo isku takaneeyaan oo isku dilaan ma jirto nin walba cadka uu leeyahay keliya waxaa barabeleen ka yimaadaa ninka beeraleyda ah aabihiis ama awowgiis hal beeruu kaga tagay beertii uu ka tagay awowgaas labaatan qof uu dhalay labaatankii uu dhalay ilaa beerta beer tarmaysa oo dhalaysa oo sii badanaysa ma hashii beerlay taagan tahay ninkii labaatanka dhalen labaatankii labaatan kale sii dhaleen soddonay sii dhaleen wixii marka dadkii waxa lahaa aabbayaashood ka dhaxale waa dhammaadeen wixii iyaga dhaleena iska qabsanaya beertii kuma wada filno marka waxay noqonaysaa meeshii khalaafaa ka imaanayo dirira dagaala ka imaanayo badanaa dadka beeraleyda waxay ku dagaalaan waa waa dhaxasha dhulka oo aabayaashooda ay ugu tageen iyo dhulkiion dhul u qaybsamaa dadkii aan ahayn oo marka dambe uu ku qasban yahay qofkii in aqyaar markay galaan dhulkii lagu dhaxal siiyo kadibna dhulkii badadiisa beecas noqdo isla markaasna dhulkii dhulkii dhammaaya as noqdo wax wada gadmo maxaa yeele qofkii kale naftiisii qaybtii walaalkiisa kama gadi karo ninkiina waa u baahan yahay qaybtiisi marka taas marka waxay sababtay in badanaa dhulkii ha in badanaa dhulkii naftiisii gacanta ka baxo dhulkii dad kale ay iska iibsadaan kadibna dadkii ayaga ahaa noloshooda beerta ku tiirsaneed inay banaanka kusoo dhacaan oy beledkii ay dee ay xamaal u yimaadaan beeraleyda waxaa kale isku dagaalaan beeraha kuwana ninkiisa heegana u yahay uu tabcaa kuwana ninkiisa waa dayacoo baryo ka dhigaa kii ninkiisii marka dayacay oo baryada ka dhigay iyo kii beertiisa tabcanaya mar walba ninkan daraskiisa hadduu beertiisa dayax ka dhigay sharme ka dhigay waxaa ku dhiba xoolo war allaha al ma yahay daris fiican ma ihid kaale beertaan tabco wehel ay deris aan derisnimo wehel deris dehel deris wehelkii derisnimada aan iska heli jirna aan iska helne anna waxaygaah igu badbaadaan anna waxaada ku badbaadaane kaale beerti taco maya beerti isii aan tabcada aan ku tabca intaad ka imaanaysid dagaalka badanaa meeshaasu ka yimaada beertiina ma u raba ninkii inaad siiyo hadduus awood u lahayn inaad iska sii tabcado ma raba inaad tabcado asigi ma raba inaad gato marka ee, taas marka waxay keenaysaa ninkii beertiisoo ka maqan yaha xoolo da- xoolo jarmadii xoolo soo galahayn xoolihiia kusoo fakanaa beertii kale markay ya- ind- ay- dhibaatadaas inta- inta ay kaga timid beertaanay kaga timid beertaan dis qofkiisa dayici lahayn taagnaan lahay ninkan tacabkiisa lama cunin marka badanaa colaada ee, meelaha soohominka waa ka timaadaa iidana olaa galo dhaqankaa galo ee, kadibna iidana ee, ma gaarto colaada heer lis dilo oo lisu takaneeyo ma gaarto beerleyda ha nidaam iyo xeerar oo soo jireen ay leedahay oo dadka kala haga kala hago oo qof walba qofka marka ilaa akhyaarta markay xaaje beereed gelayso xaaje beereed ninka galaya waa nin beeraley oo dhaqanka beerta iyo nidaamkeeda yaqaana wa. waaba dee waaba doorka ugu wanaagsan oo nabadda ka qaata waaba beeraleyda iyo- a- a- ayaama dhihi karaa inay ko- inay koog tahay maxaa yeelay ninka beeraleyda ah ee asaga hadafkiisa waxay tahay siduu wax usoo saari lahay oo noloshiisii wuxuu ku maarey lahay oo dhulka ugu soo saari lahay ee maaha sidii qof uu dhibaatay lahay oo ma- ama jid u tagi lahay ama adda alla kuurinaya qaab kale wax ugu raadi lahay maaha ha beeraleyda kaalinta oo ka maqan dowladii kaalintii dowladeeda ka maqan maxaa yeelay dhulkii ee, waa dhul ee, ee, sanooyinkii dowladii burburid kadib ee, dayacmay oo geeda dhir- ee, geed gumar geed gaareen la yirahda qabsaday qofkii marka dhaqaale dhulkii uma hayo Ee, wixii dowladii saacidi jirtay oo amaba katarabiladii iyo baalooyinkii hadda alla kuurooya ama hadda ka caawidi jirtay ama abuurkii iyo iyo shidaalkii iyo waxyaabihii ama hay-adihii naftoodii ka- ka- kaalintaas qayb ka qaadi jiray naftoodii ma- so- meelaha qaarkood fursad uma ma awoodaan Ee, qofka inuu kaalmaas ka waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka horumarinta nabadda ee idaacadda beerula ee magaalada beledweyne muujada afmka dherarkeeda sideetan iyo sideed dhibic sideed megahatis oo dabcan ku gadaaman beledweynaha deegaanada ku hareereysan markana waxaa kusoo dhawaataan heeska dhextaalka barnaamijka
baryo bishaariyo salan baaxad weyno ibnaha ka timid buu afku sama ku baaqi adan adan kuu bandhigaya baryo bishaariyo salan baaxad weyno ibnaha ka timid buu afku sama ku baaqi adan adan kuu bandhigaya bilicdii dalkayga ugu holyoobay awga waxaase bogaadile booskaynaba dugaage obay baled loo bogaa tahay bilicdii dalkayga ugu holyoobay awga waxaase bogaadile booskaynaba dugaage obay baled loo bogaa tahay haddii aanan baybaydhin oon bayaashan la begsado bartii ay habboonay gobolkii barbaarto beledweyno waxaa tahay golahii barwaaqada barwaaqada haddii aanan baydbaydhin oon bayaashan la begsado bartii ay habboonay gobolkii barbaarto beledweyno waxaa tahay golahii barwaaqada barwaaqada
intaasi aynu ku dhaafno heeskaasi uu ku luuqeynaya fanaanka asadeere qeybaha kala duwan bulshada say nabadda qeyb uga qaadan karaan qeybaha bulshada nabadda qeyb weyn waa ka qaadan karaan balse nabadda qeyb weyn ka qaadashada horta waa in la helaa cid hurmuud u ah Eh, cid hurmuud u eh, ama cidda hurmuudku u eh soomaalida badanaa eh, kuwa waa beeraley kuwa waa ganacsato kuwa waa xoolo dhaqato kuwa waa hadda alla kuure haddii dhammaantoodba ay u midoobaan sidii ay uga bixi lahaayeen duruufahan iyo dhibaatadan iyo colaadahan iyo amni daradan iyo abaartan ay uga bixi lahaayeen waxay ku xiran tahay inay ayaga dhanka soo wadgodo sidii ay si wada jir ay ula dagaalami lahaayeen sidii dalkooda ku horumarsan lahaayeen dalka horumarinkiisana wuxuu ku xiran yahay nabad in awalin nabad la helo Eh, haddii nabadii la helo eh, ninkii nin dila la dilo eh, hadda alla ku yoroon yahay eh, cadaaladii ay dib loo soo celiyo maamulkii iyo cad- eh, eh, oo, eh, sinaan eh, loo- dad maamulkii naftiisa loo sinaado eh, eh, hadda alla ku yoroon yahay eh, eh, qof kasta uu iska dhex arko maamulka naftiisa waxaa waaye eh, meeshaas waxaa ka imaan karto mm, cadaalad dadka wax la baro nabadda qeyb ma ka qaadataa islaada colaadda iyo dhibaatadii iyo mushkiladeedu waxay ka timaadaa jahliga hadda u fiirsa dadka badanaa haddee colaadaha iyo dhibaatada horiya waa dadka baadiyaha miyiga ka yimaado Eh, dadka hadda hadda beeraleyda ee magaalada ku adhow eh, iyagoo jahli ah oo hadda aqoon aan lahayn eh, waa waa waxaad moodaa kan banaanka ee baadiyaha fog ka yimaado eh, inuu hadde oo- oo- oo- oo- oo aad aad u- u- u kaga eh, eh, dulqaad badan yahay Eh, asagoo hadda alla kuuran yahay baahan oo asagoo hadda alla kuuran yahay duruufo badan gurigiisa yaalaan ayaa marna qalbigiisa aysan soo galaynin in qof kale walaalkiis uu soo dhibaateeyo oo ama baahida haysta uu ka- eh, wax kaga soo qaato eh, eh, eh, eh, eh, marna ma ku suurtagelayso marka eh, eh, ninka marka dadka beeraleyda ah awalan horta am- qayb weynay ka qaadan karaan xagga nabadda Eh, haddaan marka odayaashii dhaqanka ee beeraleyda ee aynu nahay waxaan marka shacabka iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool degmadan beledweyne eh, aan eh, ku dardaarmaynayna ama aan ku boorinayna ina nabadda dhammaantaynaba aynoon ayna wada anfacayso aanu u wada baahannahay Eh, waxa keliya eh, eh, aan uga bixi hor- aan horumar ku gaari karna gobolooyinka asaagaayna ahaa ee sideed iyo tobanka kaloo ka jirta ee hadda alla ku yaran yahay soo dalka ka jirta oo aan aan kaga horumari karnana inaan inaan inaan gacmaha iswada qabsano oon colaadihii iyo dhibaatooyinkii iyo qabyaaladii aan meel dhigno oo dad walaal ah wax wada leh dalka ka wada dhexeeyo deegaanka ka wada dhexeeyo hadda aan isuhuraynin inaan nahay oon iska dhigno wixii hore meel middaas waa midda aan horumar ku gaari karno aqoonteena ku kordhi karto ilmaheenni ay waxbarasho ku heli karaan dhaqaalaheenna ku kobci karo deegaanka iyo dalkaas noogu dhismi karo taasaan qaba aniga inay tahay waxyaabaha keena nabadgelya la-aanta si loogu hortegi kara ayaad leedahay nabadgelyo dagaalada waxaa looga hortagi karaa sida aniga ila tahay Eh, wadanka hadda boqsanooyinka dambe aad ay dhalinyarada wax u baratay oo jaamiciyiin iyo barofesora la leeyahay haddii dadka wax bartay iyo culumuadiinka aqoon-yahanada wax baratay culumuadiinka iyo maamulka naftiisu iyo hay-adahaba qayb ka qaataan ina dadkaas wacyigelin loo suubiyo simarnaaro loo suubiyo eh, beledka iyo baadiyaha dad loo kala diro eh, nabadda iyo waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda iyo horumarka lagu gaari karo iyo qofka maanta baadiyaha jooga markii nabad magaaladan ka dhacdo inuu ka dareemaa la rabaa oo adeegii u baahnaay jidooyinkii aan dhisano buundooyinkii aan dhisano hadda alla ku yoroon yahay eh, baabuurteennii ay u sahlanaato inuu gobol walba adeeg oo cuyuub u- u tago kana soo laabto Eh, hadda alla ku yoroon yahay ganacsigeeni uu kala furfurmo Eh, dee waxay taasi u baahan tahay inaan gacmaha iswada qabsano war colaad waa kusoo daalnay cid ku faa'iida colaad ma jirto adduunyo aakhiro colaad laguma faa'iido dadka waxaa u ba- dadka waxaa u baahan ay u baahan yihiin ayaga adduunyadooda aakhiradoodan anfacayo inay gacmaha isqabsadaan walaaloobaan iska dhigaan qabyaaladan iyo cudurkan xunoona dhex galay ee hadda ciddii wadatay shisheeye ahaa iyo sokeeye ahaa ma naqaane waxaan dee dadka dad- dad yaroo shaksiyaad oo dana gaar leh ama ama siyaasiyiin oo aa laga yaabaa inay ku oorkacsadaan barnaamijkan qabiilka ah laakiin dadka wax bartay iyo culamaa diinka hadday arrintaas iska fiiriyaan oo oy dadka gacmaha isku isku wada dhagaan aniga waxaan qabaa in beledkan sanooyinka hortayna ah inuu ku tillaabsan doono horumar aada u weyn dib u dhis warsheedo dadkii hadda alli qurbaha iyo dibadaha jeegay dadkii gobolooyinka hantida haystay inay maalgelin kuwa maalgashi kuwada suubsan doonaan oo gobolka gobol barwaaqo soorane bacdamaa hadda gobolada gobolka ugu fiican hadda annaga aan nahay haddana haddaan amni iyo nabadgelyo buuxda la helo oo baawarkii inta ka baxo isagoo hal meel isbaaro loogu qaadana uu tagi karo meeshii uu rabay baawarkii inta ka baxo isagoo hal meel loogu qashaano uu tagi karo meeshii la rabay ama sahay adeeg ha wado raashin ha wado ama baasijeer ha watee waxaan qabaa inay ay inay horumarka gobolkaha inuu yahay guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka horumarinta nabadda idaacadda beerula ee magaalada beledweyn barnaamijka waxaa soo saaray islamarkaana idila socodsiinaya anigoo ahaa cumar yuusuf aadan ameeriko intan barnaamij kan lamid isku maqli doona sidaa nabadgelyo